howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa daabacay warbixin in muddo ahba la sugayay oo ah in ciidamadoodu ay xadgudub u geysteen haweenka soomaaliya kuwaasoo ah dhinaca galmada warbixintan ay shalay daabacday amisom ayay ku sheegtay in koob iyo labaatan eedood oo loo jeediyey ciidamadooda ay caddaymo u heleen laba keliya warbixintan oo dheereyd waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya sideedii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch taas oo ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika inay ku kaceen xadgudubyo dhinaca galmada ah kaas oo ay kula kaceen haween soomaaliyeed oo danyar ah oo badankooda ku nool xeryaha barakacayaasha warbixintaas hore ee ay soo saartay hay-adda human rights watch ayay ku eedeeyeen ciidamada midowda afrika inay haweenkaas lacag aad u yar iyo cunto yar siiyaan islamarkaana ay jidhkooda kaga beddeshaan midowda afrika ayaa markaas kadib sheegay in ay baadhis ku samaynayaan eedeymahaas loo soo jeediyey ciidamadooda ka jooga soomaaliya guddoomiyaha guddida midowda afrika doctor zuma ayaa maanta soo saartay warbixin la xidhiidha baadhis ay sameeyeen guddi gaar ah oo midowda afrika u xil saaray dhacdadan kooxda baadhista samaynaysay ayaa ka kala socotay dalalka gaana tanzaniya iyo zimbabwe kuwaas oo aan ku jirin dalalka ciidamadu ka joogaan soomaaliya waxaana kooxdani ay baadhistooda waday intii u dhexaysay bishii noofembar ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa bishii februari ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka kooxdan ayaa si dhow ugu kuur gashay ilaa koob iyo labaatan eedeymood oo ku jiray warbixinta human rights watch waxaana guddidani caddeeyeen laba ka mid ah eedeymahaas oo ku saabsanaa xadgudub dhinaca galmada ah in lagu helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta guddida baadhista madaxa bannaan ayaa eedeymo kala duwan oo la xidhiidha xadgudubyada lagu eedeeyey ciidamada amisom ay sameeyeen tusaale ahaan bishii may soddonkeedii sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa askari ka tirsan ciidanka amisom oo ku sugan magaalada baydhabo waxaa lagu eedeeyey inuu kufsaday gabadh labiyo toban jir ah waraysi arrintan la xidhiidha oo dhibbanaha lala yeeshay ayaa guddida baadhista u sheegay in kufsigani ka dhacay meel lagu magacaabo bakin oo aan ka fogeyn xerada ciidamada amisom waxaana markii dambe loo qaaday cusbitaal si looga daaweeyo guddida baadhista ayaa iyagu sheegay inay booqdeen xarunta ciidamada amisom hase ahaatee aanay u suuro gelin in ay xog badan ka helaan inkasta oo kulan ay la yeesheen wakiil ka tirsan hay-adda human rights watch bishii januari shan iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka uu u sheegay in askarigii kufsiga geystay uu xabsiga ku jiro islamarkaana uu sugayo maxkamad arrimaha kale ee ku jiray warbixinta human rights watch waxaa ka mid ahaa in bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ay askar ka tirsan ciidamada amisom ay kufsadeen haweenay soomaaliyeed taas oo ka dhacday xarunta ciidanka amisom waxaana warbixintan lagu sheegay in markii dambe ay haweenaydan qaadeen ciidamada xoogga soomaaliya kuwaas oo geeyey xerada maslax waxaana markii dambe ay dowladda soomaaliya u magacowday guddi baadha oo ay ku jirto amisom laakiin arrintan baadhisteeda waxaa ku keliyeystay dowladda soomaaliya inkastoo aan arrintan xoog badan laga soo saarin markaas haddaba baadhis kala duwan oo ay sameeyeen guddidan madaxa bannaan ayaa la kulmay dibudhacyo kala duwan taas oo ay sababtooduna ahayd inaan human rights watch aanay bixinin macluumaad ku hagi kara guddida baadhista in ay raadsadaan dadka falalkaas ku kacay arrimaha kale ee guddidani baadhista ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa in haweenka ka shaqeeya xarumaha ciidamada amisom qaarkood loogu hanjabo haddii aanay aqbalin xidhiidh dhinaca galmada ah oo taliyayaashooda dhex mara inay shaqadoodu halis geli karto tusaale ahaan haweeney ay la kulmeen guddida baadhista oo magaceeda la qariyey oo ka hoos shaqaynaysay taliyo ka tirsan amisom ayaa lagu soo warramay inay la kulantay hadidaad dhinaca jinsiga ah bishii juun ee sanadkii labada kun iyo toban guddida baadhista uma suuro gelin inay la kulmaan taliyaha la eedeeyey sababtoo ah waxa dib loogu celiyey dalkiisii guddida baadhista ayaa sheegay in kasta oo ay jirto siyaasad lagaga hortegayo waxna lagaga qabanayo tacadiyada dhinaca galmada haddana ma muuqato wax tilmaan ah oo ka soo baxday taliyaha oo la xidhiidha tacadiyada dhinaca jinsiga arrintani waxay ku saabsan tahay xaqiiqada iyo dadaallo ay guddidu ku bixiyeen in ay helaan mid ka mid ah warbixinno uu soo saaray laakiin aanay waxba uga suuro gelin gunaanadkii warbixintan ayaa lagu sheegay in guddida baadhistu ay heleen caddaymo la xidhiidha in ay dhaceen tacadiyo dhinaca galmada ah oo ay geysteen qaar ka mida ciidamada amisom taana waxaa lagu caddeeyey markhaatiyo iyo caddaymo laga helay goobaha caafimaadka qaar ka mida eedaha ayaa iyagu markhaatiyadooda la helay hal dhinac oo keliya sidoo kalena warbixintan ayaa muujisay in qaar badan oo ka mid a eedaha lagu xusay warbixinta human rights watch aan loo hayn caddaymo sugan taas oo sababteedu tahay iyada oo la waayey dadkii dhibanayaasha ahaa ama markhaatiyadii la helay ay bixin waayeen xog sugan waxaana lagu sheegay warbixintan in human rights watch ay ku guul daraysatay inay si wacan u bixiso macluumaad horseedi karaya in caddaymo ku filan loo helo xogaha iyo eedaha kala duwan ee ay warbixintooda ku sheegeen ismaaciil xuseen farjar aad ayuu mahadsan yahay taasina waxay ahayd warbixintii howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu ka daabacay warbixin muddo dheer la sugayey dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha iyo human rights watch ayaa sheegtay in daabacaadda warbixintan baarista midowda afrika ay tahay tallaabo soo dhoweyn mudan laakiin ay tahay tallaabo bilow ah sida warbixintu ay sheegayso hogaanka amisom iyo dalalka ciidamada ku tabarucay howlgalka iyagana laga doonayo in ay kordhiyaan dadaalada ku wajahan ka hortagista iyo baarista gaboodfallada noocan oo kale ah si weyna ay ula shaqaynayaan dalalka ay bahwadaagta yihiin si loo xaqiijiyo bay tiri in kuwa dhibaatada loo geysto ay si badqabta usoo sheegaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a